halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo o r g kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madadaalada raadiyaha ergo waa axad taariikhdu ay ku beegan tahay toddobada bisha afraad ee abriil sanadkuna waa laba kun iyo sagaal iyo toban barnaamijka oo diyaarintiisa ay gala qayb qaateen wariyaasha raadiyo ergo ee axmed cabdi maxamed iyo cabdirasaaq xirsi haajirow waxaa idiin soo jeedin doona anigoo ah leyle cabdi maxamed qodobada aan maanta idinkugu haynana waxaa ka mid ah nin ku nool gobolka sool oo habeenkii ugu horreeyey ee arooskiisa garan waayey xaaskiisa oo loo soo galbiyey sida sheekadan ay ku dhacday ayaad ku maqli doontaan barnaamijkayaga xubinta maxay kugu qaadatay waxaan idinkugu haynaa hal abuuro da-yar oo maasooyin kala duwan ka sameeyey waddada uu u soo maray in heerka uu hadda joogo uu gaaro xubinta waayataga xusuustoodna waxaan idinkugu haynaa hooyo ka sheekaynaysa habdhaqankii hore ee soomaalida ee dhanka guurka habdhaqanka guurka ee soomaalida xubinta googga riwaayadda lamahuraan iyo dhextaalka heesaha ayaad sidoo kale barnaamijkayaga ku maqli doontaan marka horese kusoo dhowaada wararka arrimaha bini'aadamnimo waxaa inoo akhrinayaa maxamed socdaal
sideed kun oo qoys oo laba toddobaad ka hor ka barakacay deegaanka xeraale ee gobolka galgaduud oo dhuusamareeb u jirta sagaashan kilomitir ayay xilligaani xaalad biyeyaraan iyo cunnoyaraana ku haysaa tuulooyinka agdhow xeraale dadkan ayaa guryahooda uga tegay dagaal dhex maray laba qabiil oo wada dega deegaankaasi sida uu reediyo ergo u sheegay guddoomiyaha deegaanka bashiir daahir dhagabadan tuulooyinka lafjiide laanqaylo iyo ceel sheekh oo xeraale u jirta toban kilomitir ayay joogaan inta badan qoysaska ka barakacay dagaalka waxaana deegaanadaasi oo markii hore ay u beegsadeen inay ka heli karaan biyo hase ahaatee xilligan waxaa guray baraagihii biyuhu ay ku jireen maadaama dad badan oo barakacay ay biyihii xoola dhaqatadu ku shubteen baraagaha ay la cabbeen kuwaas oo markii horeba aanan badnayn guddoomiyaha xeraale ayaa sheegay inaan xal laga gaarin colaadda oo ku salaysan gacanku haynta deegaanka balse ay ku guulaysteen inay sameeyaan xabad joojintaasoo hirgashay labaatan iyo saddexdii bishii hore ee maarso dadka barakacay ayuu sheegay in aysan u hayn damaanad ammaan oo ay ugu soo laaban karaan magaalada wuxuu xusay xaaladda dadka barakacay in ay tahay mid aad uga sii daraysa sanduuqa dhaqaale ee qaramada midoobay ee ka falceliya xaaladaha degdega ayaa ku dhawaaqay lacag dhan kow iyo toban milyan oo lagu caawinayo laba boqol lixdan iyo siddeed kun oo qof kuwa oo ka barakacay colaadda koonfurta suudaan lacagtaas ayaa dadkaasi ka taageeri doonta inay guryahooda dib ugu noqdaan mark lawk oo ah isku-duwaha kaalmooyinka bini'aadanimo ee xafiiska wakiilka xogayaha guud ee dalkaasi ayaa sheegay in dadka guryahooda uga soo barakacay dagaalada ay u baahan yihiin kaalmo deg deg ah maadaama aysan haysan wax ay ku noqdaan dhaqaalaha loo diyaariyey ayaa dadkani ka taageeri doona helista raashin qalabka beeraha abuur hoy iyo agabka lagama maarmaanka u ah inay ka faa'iidaystaan xilli roobaadka ugu soo horreeya ee la filayo inuu dalkaasi ka dao bisha may ee soo socota
waa hagaag dhegaystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan barnaamijka madadaalada ergo ayaad dhegaysanaysaan sheekooyin xiise leh ayaan barnaamijka idinkugu haynaa marka horese aan soo qabanno nin dhallinyaro ah oo ku nool gobolka sool ayaa habeenkii arooskiisa ugu horreeyey garan waayey xaaskiisa oo loo soo galbiyey xamdi cabdulaahi xasan oo ka shaqaysa saaloonka wareega kaas oo qurxiya gabdhaha aroosyada ah ee tuulooyinka gobolka sool ayaa sheegtay in sheeko la yaab leh ay la kulantay intii ay ka shaqaynaysay saaloonka ama burukiyeerka waxay sheegtay in nin aroos ah uu garan waayey gabadhii uu guubsaday markii ay wejiga u mariyeen waxyaabaha la isku qurxiyo ee loo yaqaano meeg abka loona xiray kaba dhaadheer iyo taash cad sheekadan ayaa ka dhacday deegaanka gudaalo oo ka tirsan gobolka sool haddaba wariyaha raadiyo ergo ee gobolkaas faarax dubbad ayaa waraystay xamdi waxna ka weydiiyey sida ay ugu suurta gashay in burukiyeerka wareega ay sameeyaan wuxuu sidoo kale kala sheekaysanayaa qisooyinkii ugu badnaa ee ay la kulmeen intii hawshan ay wadeen waxaan tagnaa deegaamo ka baxsan magaalooyinka waaweyn sidoo kale meelo baadiya ama kaamam cilaamada iyo maykabku waxaanu gaadhsiinaa garta deegaanada tagtaan ee gobolka sool kuwee ka mid ah waxaa ka mid ah degmada xudun oo kale sidoo kale orboogay sarmaayo taleex carooley yogoori sidoo kale tuulooyin aada u tiro badan canjiid oo kale iyo walow la odhan karo iyagu laamigiibay saaran yihiin waxaa jira meelo kaamam ah oo aada uga fog magaalooyinka aan tuulooyinka ahayn marka waxaanu gaadhsiinaa maykabada cilaamada taashashka cilaamku wuxuu leeyahay dhowr nooc marka tuuladii iyo magaaladii waxaanu isla sheergaraynaa inay isku wax ay marsadaan mar walba dee waxaa yimaada wax cusub cilaanka waan ka sinaa nashqada u dambeysaan baadiyaha geynaa magaalada laga marsado tuulada geynaa kaamamkana geynaa maykabka sidoo kale noocyo badan buu leeyahay noocyada laga marsado magaalooyinka waaweyn sida laascaanood hargeysa burco waxaanu geynaa tuulooyinka miyiga ama kaamamka oo kale marka anagoo shacabkaygii qancinaynaa ayaan waqti dheer nagu qaadataa inaan dadkii ka dhaadhicino waxaa jira dad aan weligoodba aragba waan garta noocyada cilaanada aad hablaha u marisaan iyo maykabyada bal noocyada ay yihiin horta maykabadu way kala duwan yihiin maykab maykabadu waa maykabo qeyb waxaa layidhahdaa nalooga keenaa dubai waa maykabka ugu dambeeya mid waxaa layidhahdaa maykab ee maraykan wuxuu nooga yimaadaa dalka maraykanka yacni maykabadaas qaaliga ah noo yimaadaa waxaan ku qancinaa shacabkayaga oo tuuladii iyo magaaladii baan sinaa iyo kaamkii sidoo kale cilaamadoo kale waxaa jira cilaamo khaliiji la yidhaahdo cilaamo la yidhaahdo bacweyne fiino yacni magacyo aada u tiro badan bay leeyihin haddana way kala dhisayn dambeeyaan anaga waxaan ku shaqaynaa dhisaynka dambe muxuu yahay iyo maxaa dadka ku qanacsan marka dhisaymadaas ayaanu ku aadnaa tuulooyinka waxaa keentay inaanu bishii tagno ilaa shan iyo toban aroos aanu tuulooyinka ugu baxnayo kaamamka rabitaanka shacabka maadaama aanu sinay magaalooyinkii iyo tuulooyinkii waxaad sheegtay adeegii koonfeerkii in aad gaadhsiiseen tuulooyinkii iyo miiyadii bal waxaad nooga warantaa waxyaabaha la yaabka leh ee aad aragteen tusaale ahaan waxaad iga sheekaysay haweenka oo kale miyiga oo kale miyiga laga keenayo iyo tuulooyinka lagu aroosayo in aad caqabada badan kala kulantaan waxyaabaha la yaab kale aad aragtay maxaa ka mid ah wallaahi waxyaabo badan oo la yaab leh waxaan aragnay oo aan hadeer aada markaanu soo xasuusanno la yaabnaa nin ooradiisii garan waaye ama xaaskiisii waa sheeko la yaab leh nin ooradiisii garan waaye ama xaaskiisii dad badan baa isweydiinaya ninbaa xaaskiisii garan waaye habeenkii arooska sideeba u garan waaye balxamdi ninka xaaskiisa garan waayey sababtu waxay ahayd in gaba islaam faamilgiisa ah inoo keentay inan aroosada inantu waxay ahayd maariin dee dhaqanka soomaalida ee baadiyaha ama tuulooyinkeena inantii waqti badan ayaanu wiilkiiyo gabadhu meel baadiyaaba iskala soo baxeen dee dhaqankii soomaalida waa la siiyey bacdeen qof faamiligiisa ka mida ayaa noo keenay dee inantiioo maariin ah oo dee midabkii soomaalida markaa tuulaa lagu aroosayey anaga waa naloo soo sheegay waanu tagnay goobtii baanu gaadhnay waxaa dhacday inantii inaanu dee caqabado badan horta aanu iyadii kala kulanno intaan ninkeedii la gaadhin inantii inaan maykab u marino inay maykabkii la yaabtay ay ku tilmaantay dambas oo kale markaa caqabadaas in badan saacaday nagu qaadatay inaan idhaahno maaha dambas ee waa maykab muxuu yahay maykab su-aalo badan bay ku weydiinaysaa weligeed may arkin markaanu tii ka dhaadhicinay inay nagu qabsatay taashkii oo kale ay shandarawo moodayba sidoo kale taashkii saacaday nagu qaadatay inaan ku qancino inaanu bulshada gabdho kale u xidhno siday ugu qanacdo taashkii way ku qanacday hablaha waxaa loo geliyaa baalal oo kale sidoo kale indhaha bahal cadiriyad layidhahda loo geliyaa cidiyaa loo xidhaa marka markaad inantii baalashii u xidhid maykabkii u marisid bahalkii u gelisid inay baqatoba ay sida looxa maanta halkaa u fadhido cidna aysan la hadlin waxay ka fikiraysaa waxan inuu ka dhaco yacni weligeed may arkin baalasha indhaha la geliyo kale sida gwaxyaro guluub oo indhaha la geliyo oo isagana iyo ciddiyihii yacni saddexdaas waxay ku noqdaan mashaakilka ugu weyn halkii la rabay inay faraxdo inayadii baqdin ku abuurto ay habeenkii oo dhatan halkaa fadhido inay moodo ina indhaha laga ridayo reer baadiyuhu sidoo xaasid iyo waxaa ma yaqaanin laakiin dadka magaalada waxay ka aaminsan yihiin dad dadka dhibaateeya marka iyada waxay moodayen anagu weerar ku nahay taasina caqabad baanu kala kulanay laakiin waanu fahansiinay caqabadihii oo dhan faaraxoo isku soo duduub markaanu ka nimi waxaa yimi waxaa la keenay gabadhii meeshii gaafka ee hidiya dhaqankii soomaalida hore inantiioo dee inan dheero inan cad ah inankiibaa goobtii yimi inantiibuu arkay inantiisu inan yara aan dheerayn bay ahayd oo dee maariin ah madow ayaan xiga bacdeen markuu inantii arkay wuu la yaabay wuu garan waayey marka inantii inan yaroo gaaban bay ahayd kabacdi markuu soo ag istaagay dee inantu waa inan dheer wuxuuba la yaaban yahay taada dherarka marka laga yimaado waxay xidhan tahay waan gartay gabadhii uu miyiga kala soo baxay ee uu soo calmaday ee dhexdhexaadka ahayd ee midabkeedu maariinka ahaa gabadh aan ahayn baa loo keenay oo gabadh la dheereeyo gabadhaa dheer loo xidhay sidoo kale meegab loo mariyey oo la caddeeyey qaadan waabay ku noqotay qaadan waabay ku noqotay marka su-aalo badan buu isweydiiyey isaga qudhadiis dee nin xaaskiisii garan waayena dhibaatooyin badan bay leedahay isagiiba su-aalo isweydiiyey inantiina hablihii uu kala soo dhexbixi kari laaya maadaama dee aroosadu ay ka dhex ka duwan tahay hablaha kale habeenka arooskeeda iyadii way yaaban tahay isna wuu yaaban yahay sidee uga dhaadhicisay marka inay xaaskiisii tahay sababaha looga dhaadhiciyey waxay ahayd in inantii de wadanku haddar casri yahay maykab loo mariyey wax taash la yidhaahdo loo xidhay kabadhaa dheerna loo xidhay oo taashku wato laakiin saacado badan kabacdi wuu yaabanaa wuuna fahmi waayey wakhti dheer bay nagu qaadatay inaan ninkii xaaskiisii dib u barno yacni wejiguu ku bartay maaha waa weji kale in laba weji uu kala barto waxay noqonaysaa aroosada magaalada waxaa la dhisaa adugu ilaa saacad iyo badh baa hawsheeda loo dhameeya halka tamiyiga aan lix saacadood aan hagaajino wax kasta oad u marinaysid oo ku weydiinaysaa idhon iyadu ma garanaysa wixii waxay ku leedahay waxan waa maxay muxuu yeelayaa haddana markay fahmaan waxaa dhici karta reero aan laba sano ka hor dhisnay inay noo yimaadaan ayna yidhaahdaan saaxiibaday ama walaalkay ama walaashay baa la aroosaya waxaan rabnaa sidii aad iga dhigtay oo kale inaad ka dhigtid haddana caqabad kalea jirto hooyooyinkiina ayna qabsadaan dee waa taqaanaa faaraxoo berigii hore cusbur iyo timir iyo waxbaa la isku dhiqi jiray haddana hablihii waa la cadaynaya haddana may caddaan jirin waktiga hooyooyinkii waxaa halkaa caqabad nagaga yimaada annagaba dee saana lagama dhigi jirin inay annagii dood noola yimaadaan bacdeen aan uga sheekayno in casrigii isbedelay in wakhtigii isbedelay in kumanaan sano laga joogo haweenka tuulooyinka iyo deegaanada miyiga ee aroosyadu ka dhaca aad ugu tagtaan markii idinka ka hor waxyaabaha ay isticmaali jireen bal nooga war waxyaabaha isticmaali jireen inta nagu maqaalada waxay ahayd cusburka timirta qasilka iyo huruuda afartaasaa isticmaali jireen timirta waa la qooshi jiray bacdeen gabadha jirhkaa loo marin jiray huruudda iyo qasilkana jirhkaa loo marin jiray iyo cusburka marka waxyaabahaasay isku dhiqi jireen cilaan baa jiri jiray la qooshi jiray waqtiyadii hore cilaankaasa waxaa loo marin jiray cidiyaha yacni meel kale looma marin jirin idinku maxaad ugu bedesheen intaa markaa anagu intaa waxaan ugu bedelnay in horta dee wakti walba jiil walba waxbaa soo baxaya jiilkii isbedelay baan anaguna ka mid ahayn marka anagu waktigan casrigaa baan la kowsanay inaan dadka iyagii waxaan anagu soo baranay inaan iyagiina uga faa'iideyno waxaad ii sheegtay haddeer in bulshadii aada usoo fahmayso isqurxintan iyo sayloonkan faa'iidooyinka uu leeyahay bal ka waran haddeer bulshadu say usoo fahmayso bulshooyinka tuulooyinka aada bay usoo fahmayaan haddeer ilaa laba sano waanu ka shaqaynaynay waana fahansiinay haddeer waxaa moodaa dadkiina iyagu ku dalbanayaan halkii inanta laguu soo kaxayn jiray inankii aroosanayayba ku odhanaya inanta muxuu ahaa leebaajo ii soo saar moogta iyagu gawaarida la hagaajiyo unbay arkeen sooma haddeer qisaan maandhood ku qosolay taleex inanba inantiisii ayuu noo keenay markaas aroos buu kasoo qaybgalay wuxuu yihi inantaydan inii keenayaa bishu markay dhammaato waa inaad leebaajo ii soo saarta yacni isaga wuxuu ka wadaa iisoo qurxiya markaa de way wada fahmeen aadna waan ugu faraxsanay horta bulshadayeedii inaan wax fahansiino tuulooyinkii kaamamkii xataa baadiyihii baa noo yimaada oo dee wixii habluhu ku labisanayeen magaalada ay qaadanayaan reer baadiyuhuna waxaan leeyahay waa dad aada u wanaagsan oo fahamkoodu dhow yahay markaad wixii aad ku rafaadid laakiin markaad wixii fahansiisid aad bay u qaadanayaan
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
tobananu gaarin tabarweyna aan lahayn toraygu qalatay habaar aan taclayn lahayn qodaxdaygu taagtay hilibkay tiqtiqahayeen tifti kadida wadnahaa tashlayga yidhi oo barbaygu taalla weligeedba aan tirmayn
raadiyaha arrimaha bini-aadamnimo ee ergo ayaad nagala socotaan barnaamijka madadaalada ayaad dhegeysanaysaan dhegeystayaasha danaynaya inay ka qayb qaataan barnaamijka waxay soo wici karaan nambarka gaaban ee laba kun labaiyo toban waxaad soo dhiiban kartaan araahdeena ku aadan warbixinada aanu barnaamijka ku qaadanno sidoo kale waxaad inoo soo duubi kartaan codod aad is leedihiin waxaan ku qaadan karnaa barnaamijka markana aan idiin soo qabto xubnaha kale ee barnaamijka aan idinkugu hayno xubinta maxay kugu qaadatay waxaa toddobaadkan marti inoogu ah cabdulaahi farxaan cabdalle oo balanballe loo yaqaano waa hal abuur da'yar oo ku nool degmada gurceel ee gobolka galgaduud wuxuu sameeyaa maasooyinka kala duwan sida wadaniga waxbarashada tahriibka iyo kuwa jacburka ah wuxuu sidoo kale maasooyin ka sameeyey warar ka baxay raadiyaha arrimaha bini'aadamnimo ee ergo cabdirasaaq haajirow wariyaha raadiyo ergo ee gobolka galgaduud ayaa la kulmay cabdulaahi ugu horreynna waxa uu wax ka weydiiyey wakhtiga uu bilaabay hal abuurkiisa cabdirasaaq haajiro aad baad mahadsan tahay adigiyo mar kalean idiin mahad celinayaa warbaahinta radio ergo magacaygu waa cabdulaahi farxaan cabdalle kuna magac dheer cabdulaahi balanballe waxaana hal abuurnimada ama inaan sameeyo maasooyinka curyo waxaan bilaabay labadii kun iyo sagaalkii
halkee waktigaas ka bilowday wax curinta aniga deegaan ahaan horta marka hore waxaan ku dhashay labadii kun sanadii labadii kun lix iyo labaatankii maarso magaalada muqdisho waxaan dhankaasi waxaan wareegay deegaankayga oo ah magaalada lababaar ee gobolka qorxi oo hoos tagta degmada qabri dahare dhanka barina uga aadan toddobaatan iyo shan kilomitr labada kun iyo sagaalkiibana waa bilaabay anigoo da-deydu markaasina ahayd sagaal jir marka ha sagaal jir baan ku bilaabay marka wuxuu kale yahay hibo iyo hidaraac marka aniga wuxuu ahaa gebaygaygo mid hidaraac ah oon ka dhaxlay dadkii waalidiinta ahaa ama dhanka hooyo haddii la yiraahdo marka gabayo badanoon coriyaa jiro labada kun iyo sagaalkii baan bilaabay weli waxaan ka xasuustaa gabaygaan sameeyey oo ka hadlaya dhanka iyo markii qaraxyada xamar ka socdeen oo ahaa gabay ku saabsanaa markii ciidamada iyo dadka shacabka ah ay isku xumaayeen marmarkuuhoreysmarkaawaxcusaba
anigoo sagaal jira marka waxay ku bilaabanaysay waxaa ka mid ahaa ereydan hadda ka xasuustaa mooda xasuusto seven seventy waagii gumaystuhuna sigaye sawaariikhda nagu gamay geesiga sarkaalka calankiina saaciday sawaariiq in lagu guma sax umay lahaanee saaxiibayaalow soomaaliya garo marka intaas baan ka xasuustaa marka dadka qaar way la yaabaan oo ama igama rumaystaan labada kun iyo sagaalkii malaha waa ka weynay dad badan baa yirahdo balse labada kun iyo sagaalkii baan bilaabay inaan wax coriyo si toosana waxaan u bilaabay oon silsilad kaga qayb galay degmada shilaabo ee la yirahdo samaraadis labada kun iyo shan iyo tobankii ilaa labada kun iyo lix iyo tobankii marka gabaygaas aan gabayo badan aan celiyo jacbaradu ka mid yihiin wadaniyad hadday noqoto dhankii waxbarashada dhankii haasaawaha iyo dhallinyarada aad baan isugu fiicannahay waaya cabdulaahi waxyaabay ugu horreeyaad celiso maxaad iga sheegi kartaa waxaa ka mid ahaa gabay aan ka sameeyey tahriibta barnaamij waxaan horta waxaan ka mid ahay ama haddana ka mid ahay horena ugana mid ahaa ilaa labada kun iyo saddex iyo tobankii dhegeystayaasha radio ergo waxaa jirta sheeke aan dhegeystay labada kun iyo shan iyo tobankii barnaamijka layaa dalandool oo waqtigaasi barnaamij cusub ahaa kolley marka barnaamijkaasi waxaan ku sugnaa degmada qabridaar ee xarunta gobolka qoraxi marka barnaamijkaas wuxuu ka hadlayay markaas wiil reer hargeyso a markaasi tahriibay baan aan tixdan markii radio erge aan ka dhegeystay tix aan sheekadan baan tixaan u sameeyey waxay ku bilaabanaysaa ruux dalkiisii joogaa darbo iyo laad iyo jirdil muu arkaye waxa sida xun loo dili waa doqonta nacastaa dalalkaa shisheeyana nafteeda u dilaysee dalkaad u dahriibtoo naftaada u dilaysana dhallinyaradaadeennaa ayaa nabadda doortoo dalkoodii xoraystoo dalxiis loogu degayaa iyaguna ma doonaan afrikaanka dida iyo soomaalida dahriibta ah burbay daba u qabanoo kii dalkooda soo gala dabbay ku shidayaan dadku kala xadaysanoo doqomada galbeedka asxaan looma doontee adinkuna da-diinaan markii aad dahriibtaan oo doontu raacdaan markii doontu cirtoo degad laga maleeyana dadka bara ladataa markii doontu cirtoo degad laga maleeyana dadka bara la daashaa ma dabaal yaqaanaan dalkoodii ma gaaraan yaa dabuub isweydiin ma dabaal yaqaanaan dalkoodii ma gaaraan yaa dabuub isweydiin intay doontu geysana saxaraad diyaar u ah abeesadu dameer tahay dhurwaaguna danjiraya ma gafuhu diyaar yahay imtixaano daran oo dadku ay ku dhacayaan saxaraad diyaar la ah waad ogto markaad sheeko samaynaysid waxaad macnaha sheekadaas warbixinaad ka diyaaraysaa marka xigaalo wareedna waxaa la yidhahdaa dadka hal abuurada iyo sidoo kale suxufiyiinta marka wixii markaas iyo deegaankaas ay ku arkaan tusaale abaaraha ka dhaco kale gobolada qaar soomaaliya anigoon tegin baa waxay idaacaddu ii fududaynaysaa inaan abaarahaas markay ka hadlayso anigii deegaanadii aanan magacyadooda garanayn balse idaacaddu ii fududayso inaan tix ka sameeyo oon meeshaas warbixintii wariyuu samaynayay aniguna aan gabay ahaan u bedelo marka waxaad uga faa'iidaysanaysay tabintaas idaacadda ay tabinayso wararka kala duwan in hal abuurkaada aad ku cabirto aan ku sii cabiro dareenkayga
waayahay waxaad ii sheegtaa marka oo wax dhaba miyaad ka hadashaa mise wax fikrad ah oo adiga fikradaada ayaad ku cabirtaa mise wax dhaba oo xaqiiqa baad ka samaysaa cabdirasaaqow horta mark marka hore u horreysa horta gabayga wuxuu ka hadlaa wax lasoo dhaafay wax hadda taagan iyo wax soo socda baa lagu cabiraa marka anigu waxaan ka hadlaa horta wax inta badan bulshadu haddayna ahale tale iyo tusaale ama wax lasoo dhaafay oon markaas bulshada xasuusinayo siaysan dib ugu laaban iyo wax hadda taagan oon leeyahay war way qaldameenoo waxaasi waa wax dhacay iyo wax soo socdoon leeyahay yaan ha laga baaqsado oon waxaas iyo dhicin marka saas qaabkaas baan u sameeyaa waaya marka waxyaabahaas waxyaaba xaqiiq ah oo hal abuurkaada aad ku cabirta ma jiraan oo weli aad samaysa aad iyo aad waxyaaba badan baa jira gabayo badan oo dhanka qabyaaladda hadday noqoto waan ka hadlay dhankii dhalinyaradii waa hadday noqoto waan ka hadlay dhankii waxbarashada sidoo kale waxaa jira jacburo aan dhalinyarada mararka qaar dee markaad hal abuur tahay waa lagu wacaya waxaa lagu leeyahay maanta xaflad baa jidha markaas barnaamij waxaa lagu qorayaa gabay marka dadkiina ma wada doonayaan marka wacyigelin keliya waxyaaba madadaalashana way doonayaan marka waxaa jirta jacbur la yidhahdo owrta ruushka inta badan marka kan waxaan usoo xushay dhalinyarada inta badan gobolkan ku sugan ama degmada guraceel waxay iga codsadaan inaan jacburkaasi mar walba oon ugu imaado ama meel isugu nimaadno inaan mar walba aan tiriyo marka jacburku waxa uu ku bilaabanaya ama owrta ruushka waxa layaha naadi naadi aan ugu dheelo markii macnaha waxaan ka hadlayaa dhankii jacburkii marka sheekada marka waa sheeko jilin ah ama qof aan ka matelayo marka wuxuu ku bilaabanayaa afar wiig hortood baan inan aada u qurux badan uun rays la moodaan isku aragnay suuqoo aan ku idhi ayaanay imikada la joogiyay ee gama isbaranaa waxay inantii igu tiri inay yahow isbarashada aafaa u timiye waxaan hay weydii waxaan idhi ayaanay waxa tahay adduunyada midda ugu wacanay telefoonka ii sheeg waxay inantii igu tiri inamada dhammaantood uma sheega teelkii adiguna maxaa tahay waxaan idhi ayaanay oo miyaada iba garan waxay inantii igu tiri maya ee maxaa tahay dabeetana waxaan u sheegay inaan ahay nin ciyaartooy ah marka waxaan idhi waxaan ahay adduunyada ciyaartooyga ugu wacan loolankii adkaay iyo koobkii adduunyada eydkaa la ii xiray waxay inaanti igu tiri inayo ciyaaraha aad baan u jecelaya inankii ronaldona mala dheeshay abidka ronaldo weligaa mala dheeshay waxaan idhi ayaan inankii ronaldona axaddii dhaweytaan isku aragnay roomo kulan aad u adag baan isla dheynay galabkii isagoo ordayo kubad aad u jiito boorkana kuwaasoo afartiyo sagaal kun ee ilaha ka joogaan ridaan ka soo galay waatuu istaagoo argagaxay ronaldo afartan ka dhaliyey yaa igu dhaca ciyaaraha cabdiqasaaqoo bal isweydii aadaan afar ronaldo ka dhaliyey yaa igu dhaca waxay inantii ugu tiri inayahow adduunyada sidaan arkaya ama aan isleeyahay adaa ugu sarreeye naadigad u dheeshaa malaha waxay isdhihi doontaa juventus iyo real iyo liverpool iyo waxba sheegan doonaa markaas waxaan idhi waxaan idhi ayaanay tiimka urta ruushka ee ugu adag adduunyada ayuun baan u dheelaa waxay tiri tiimka urta ruushkeed ciyaaraha u dheeshaa abidkeeba maan maqal xageebuu stadiya asaas ku leeyahay xageebuu ka dhisan yahay dabadeed waxaan idhi tiimka orta ruushkan ciyaaraha u dheelaa ayuunbaa la taago eega dalambiyood iyo agagaarka laba baar buu state ku leeyahay waxaan idhi halkaas buu state ku leeyahay oo ka dhisan yahay waxay inantii ugu tiri barnaamijkii dabeetana way ka baxdo iyadibaa isku mashquulsha markaas tiri inay yahow adduunyada dadku way ammaanaan balse seen waa la adiga ay arkaya ee fafaala iga sii waxaan idhi ayaanayan ku yara ammaantee ilkahaaga quruxdale isbeer baartis weeyo afar bay isku fuuleen indhahaaga eegmadu way kala abraaraan isteelkaaga socodkana sidii owr abaarsaday aaranlay ku doodiyey ayuunbaa la moodaa foolxumada iliishana kuma eegan karaye telefoonka isheg waa kaftanka raalle ahaada waxay yarantii ugu tiri yarkii owrta ruushku afar siira siiriyo telefoonku waa eid neemku waa ayaanu ha u sheegin inamada marka jacburku waa intaas intii dhegeysanaysana waxaan leeyahay qoranina lambarkaas waa
waaya waaya marka la fiiriyo waktigan iyo xilligaad soo bilowday hal abuurkaaga maxay kugu qaadatay waddo intee la eg baad usoo martay inaad hal abuur noqoto cabdisaaqow mar kale aad baad mahadsantaha horta hal abuurnimadu horta wuxuu waa himad ilaahay ku siiyo mar walbana een wixii markaas aad sheeke aragtid inaad qortid horta waqti badan qaadan mayso oo markii isla markiina aad tagtid oo qortid haddana tifabtirtid xifdinta bas weeyaan oo wax kale macnaha iyanaad ereyadii iska ilaalisid wixii waa shuruuc bay leeyihin wax walba shuruuc bay leeyihin lagu ilaaliyo marka horta different weyn baa u dhexeeya waqtigii meeshan kasoo bilaabay hadda weyn baa u dhexeeya marka waqtigaasoo kale waxaa jirta bulshadu ima aqoonin maxaan ku idhaa aniga ruuxadaydu isma lahayn dad baa inta hortagtid baad waxaa u sheegi kartaa aniga unbaa samayn jiray meelahayga baan ka sheegsheegi jiray waan iskaga macnaha kaligay iyo bulsho kalena ku maaweeliyo laakiin maanan ahayn qof sidaan oo kale ha fagaarada u tago oo markaan arkay bulshadu inay waxaan xiiseynayaan ama danaynayaan waxaan kusii dhiiraday inaan waxyaabo kale sii sameeyo marka marka waxaan dhihi karaa farqi weyn baa udhexeeya ama waxyaaba igu qaadatana wax weyn oo mataqaana aan dhihi kara wax dhibaatada aan u maray ma jirto
sidaa wax u cursaa marka markaad wax curinaysid jawi noocaa iyo waqti noocaa wax ku cursaa cabdisaqow mar kale aad baad mahadsan tahay tusaale haddaan tusaale kaaga bixiyo hadda gabagan oo kale aan ku sheegayo tahriibta oo kale tusaale waxaan maqlay sheekadaas oo kale weriyuu soo qaatay waxaan sameeyaa waxaan soo qaataa marka hore horta waxaan diyaariyaa sheekadii qodobkii waxaan ka hadlayay marka xigta waxaan isku dayaa inaan xarafkii diyaariyo xarafkii aan wax ku qori lahaa wax xaraf bay ku socdaan ee xaraf walba laguma soo qaadan karo markaan xarafkii iyo sheekadii isla helo waxaan waxaan diyaariyaa saddex tiir oo sharci u ah dhanka curinta maasada daafurkii oo barnaamij haddaad daafuraysid waa wixii aad ku bilaabin lahayd gogoldhigii maasada udub dhexaadkii oo markaas noqon kara meeshas dhextaalka macnaha la odhan karo iyo gebagabadii oo sheekada ama waxay noqotaa goodis markaas haddaba waxaad ka hadlaysid mar waxay noqotaa goodis mar waxay noqotaa duco marna waxay noqotaa dhiirigelin marka marba waa marba barnaamijkaaga ama mawduucaagu meeshuu ku jeedo bay gebagabadu ku ekaataa marka qaabkaas baan waxu curiyaa rajadaada maxay tahay rajadayda aan ku leeyahay dhanka hal abuurnimada kaleeya aad bay u wanaagsan tahay hadda waxaa jirta dad fanaaniin ah ama fanaaniin hadda soo kacaysa ama kuwa ama kuwa caana ha noqdeen oo mar walba xiriir ila sameeyo yidhahdo miro ii dira aniguna aan mar walba ku dhiirado inaan sameeyo marka waxaan rajaynayaa inaan aniguna soo saaro murti dhaxalgal ah oo aan ka tago waxyaaba dhaxalgal ah oo qof walba soomaalida waxay ku mahmaadaa waari maysida warka ka haro marka maadaama qof halabuura tahay inaad uga tegtid bulshadii waxyaabo markaasi lagugu soo xasuusto maadaamaad qof halabuura tahay haddana qof walba soomaaliya wax walba lagu soo xasuusto inuu ka tago baa u muhiim ah marka anigu waxaa rajadeydu ay tahay inaan ka tago waxyaaba dhaxalgal ah oo diiwaanka gala
halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadannimada
haddii aad joogto muqdisho iyo deegaanada ku dhow waxaad raadiyo ergo ka dhagaysan kartaa idaacadda risaala lixda ilaa toddobada fiidnimo maalin kasta hagaaga dhegaystayaal markanna waxa aanu jaleecaynaa dhanka kaalimaha suugaanta ee maanta aan idinku hayno barnaamijka aan idiin soo qabto heesta gurya samo ee ay wada qaadaan fanaaniinta faadumo cabdulaahi kaahin maandeeq iyo allaha u naxariistee boqorkii codka maxamed suleybaan tubeec ayaad nagala socotaan barnaamijka iyaga ayaad weli dhagaysanaysaan oo aad ka maqashaan muujada gaaban ee lix iyo tobanka mitriban dadka joogaha soomaaliya waxay nagala socon karaan idaacadaha qaar kuwa haysta adeega internet-ku waxa ay booqan karaan mareegta aanu ku leenahay ee radio ergo dot o r g markana haddii aan dib ugu noqonno qeybaha kale ee warbixinada iyo xubnaha aan barnaamijka idinkugu hayno waxaan idiin soo qabanayaa xubinta waayataga xusuustood oo maanta ay marti noogu tahay cadar maxamed isaaq oo ah hooyo lixdan jir ah oo dhaqanyaqaan ah waaye badan ayay u soo joogtay habdhaqanka guurka soomaalida xilligii ay dhallinyarada ahayd haddaba wariyaha raadiyo ergo ee xeryaha dhadhaab axmed cabdulaahi jaamac ayaa la kulmay hooyo cadar wuxuuna wax ka weydiiyey waayaheedii dhallinyaronimo iyo habdhaqanka guurka ee soomaalida haye walaal anaga waxaa leedahay cadar maxamed waa tahay cadar aad baad u mahadsan tahay haddii aan ka hadalno xidhiidhkii hore ee dhaqankii guurka ee dhallinyarada markay wiilka gabadha isguursanayaan markii ugu horreysaba xidhiidhkoodu sideebuu ku bilaaban jiray suu ku bilaabana gabadhaa waalidkeeda u raadsanaysaa gabar nin la shukaansan jiray oo meel la istaagayso ma jiri jirin marka gabadhaa waalidkeeda doonanaysaa hadday ku jeceshahayna hayabay ku dhahaysaa hadday ku rabinna duddi bay noqonaysaa way cararaysaa gabadha way kaa cararaysaa waa gartay xulashada marka ay timaado oo wiilku uu doonayo inuu gabadh ka guursado deegaanka ama degmada marka uu joogo sideebuu ku xulan jiray gabadha maxay ahaayeen sifooyinka ugu soo xulan jiray sidaas ku xilmaysaa gabadhan isku degaan baa tihiin isku dhaqan baa tihiin mid walbo reerkii dhale asalkeedaa taqaanaa hadda ama qurux ugu xilo ama qiimo kale ama asal ugu xilo waxaad ugu xilato adaa taqaanaa adiga dooqaaday ku xirantahay wax walba gabadha aad adiga xulato ilaa intay yareed intaas waad dooqanaysaa waad dhexmari gabdhaha sosaar umaad ka tumanay waad iska fiirsanaysaa midaad ilaashato maalintii dantaada ku dhammaato umaad gufta ka keenaysaa iyo maaldhigaalkii wixii la dhihi jiray waxaa jirtay in gabdhaha iyo wiilashu ay ku kulmi jireen fagaarooyin sida meelaha saarka lagu tumayo aroosyada iyo ceelasha xooluu ka cabayaan iyo waxyaabihii lamid ah sida ay tahayna wiilku gabadha inta badan lama hadli jirin sidee bay arrintaas ku dhici jirtay in laba qof oo isdoonayo o israba dhallinyaro ah oo kulmay misena aanay wada hadlaynin sida gabadha wiilkaaka lama hadlaayo markaas laakiin kor buu ka ilaashanay markuu ilaashado ayadana hawadaas ma iska jeclaanayaan reerkii dhale uma u doonanay iyada wuxuu hadal ku darsanaya ma jiro reerkii dhale gabadha ama way siinayaan ama way u diidayaan reerka markii loo tegaya lacag baa la qaadi oo la dhaho maxaa la dhihi jiray gabaati sida hadda wadanka hadda la dhaho saacadan gabaatiga reerka hadday gabadhan ku siiyaan gabaatigaasad bixinaysaa meeshaasaa maalintaa lagu martaqaadi fadhi baa ka dhici gabaatiga haddii lagaa qaato gabadha meeshaasaa lagu bixini waa lagu siiyey soo diyaargarow baa lagu leeyahay waxaad saacaddaa ka bilowdo bes meesha faatixada lagu marin dadku way kaa tegayaan sidaad ku baxaysaa gabadha wixii saacaddaa ka dambeeya waxay aqal horri wax la dhaha laysu samayn jiray aqalkaa intii la samaynayo la hagaajinayo heeridaa la dhowaayo adigaa waad iska sugaysaa markaad muddo joogto wareerkaba dib baad ugu soo noqonaysaa xoolihii baad in keenaysaa haddana markay xoolaha saad u wado u wado aqalkii markii dantiisa ay dhammaato kaasigii laga qabanaya dhan ay dhammaato soo diyaargarow baa lagu dhihi gabadhi baa lagu aroosiyey gabadhii markii lagu lagu diyaariyo waxoo dhan gabadhi waa waad aqalgelaysiin kabtii baa arooska ku dhici saar iyo wax la dhaho or oo ragga ciyaari jiray buraanbur way bilcaanta habeenka gambooleyda ay tumi jireen gabdhaha buraanbur may tumi jirin waagaa saarka bisay ragga u tumi jireen raggana wuxuu ciyaari jiray wax or la dhaho marka saddexdaas ciyaaroodaa maalintii la samayna arooskii baa meesha ku dhici arooska markuu meeshaa ku dhaco bes way isku dhammaatay kheyrka allaha na waafajiyo gabadha reerkeeda naag diyaar u hadday too reerkeeda ay dhaqanaysaa ninka hadday nacaysona subaxdiiba ooday ka boodaysaa meeshaas kugu macsalaamaysay gabadhan aanu kasoo sheekaynay ee wiilka isbarteen oo wiilku reerkooda u tegay oo gabaatay ka geeyey iyaga labadooda ka hor waxaa jiray kulamo ay dhex mara oo ay meelo isugu imaanayaan oo mararka qaarkood laga yaabo in iyaga laftooda ay saar isu tiriyaan gabadh muddo dheer saar kuu tirinaysay oo muddo sannada maal walba asarkayseeno ameel subanaysa saar kuu tirinaysay waa laga yaabaa inaad u foorjoogdid inaad gabadhan aa guursato iyadana waxba aanad u sheegin siday u dhici jirtay maxayse gabadha wiil ka oran jirtay oo waxyaabaha iska oran jireen maxaa ka mid gabadha wiilka hadda way ammaani jirtay maxaa ninka ay danta ka leedahay oo jeceshaha iyada iyo qalbigeeda ilaahay baa isla ogey ammaan saar bay ku ammaani jirtay ammaan bay tirin jirtay ammaanba wiilkaas way ammaanaysaa inay jecesho wuxuu ku garan karaa ammaantaas ay u tirinaysa ku garan karaa markay ammaanto ilaa asalkiisa farciisa meeshuu kasoo farcamay markastay aragto sida wiil walaalkeeda saarkaas ku ammaanaysaa markuu soo galoba waa tahay haddii aan ka nimaadno dhinaca ammaanta wiilka gabadha aanay la haynin ama ay doonayso inaanay la sheekaysan maxay ku dhahaysaa markii ay saarka joogaan markaa saarkaas waa lagu cayni wiilka markiiba saarka markuu kusoo burro wuu iskaga bixi markii la caayo ninkii markaa lagu ammaanona saarkaas wuxuu u dheeli maxaa kaa gala isaga xisbigiisaba meeshaas sheekada way ku ekaanaysaa markay ammaanayso maxaa ammaantiisa ka mida nooc walba waxay dhaafaysaba ma leh mar asalkaada iyo faracaada iyo dadkii ku dhalay asalkiisaa laga hadli maalmaalkaada saad u maalqabeen u tahay ama xaalkaada meeshuu maraya laga hadli mar quruxdaada siduu ilaahay kuu sameeya laga hadli marba mawluuc horla laga hadli haya bal wax yaroo ka mid a haddii aad noo taabato midhihii ay isu tirin jireen wiilku gabadha ay kula hadli jirtay ama ha noqoto ammaan ama cay haddayba noqoto ama hoga tusaaleyn iyo waxyaabo kale oo dhaqan kale xidhiidha maxaa ka mid ahaa waxay leedahay cadaanow gaanyow haddii lagu cayni jiray amana lagu ciili jiray cawada lagu cayni mahay cawada lagu ciili mahay caruusadii kaa yareed cadaamadii hooyadaa caashaa carra dheer ka timid caruureeska iga daawo kusoo dheel ciidan badan ha ijaaray baa ildaran agoonaan aarsanayn rajaan ka bixayn rafaad tiri haa nin ijaaray oo saarka soo galay caynaysaa markaasay tiri nin xariirooydaani ay tiri tii kale nin xayi wuu xoogsadaa xalaal aabbuu dhaqaa xumow mana xoogsado xalaal aabbana ma dhaqo xariir aniga ama rabiya xadin xoolaha islaamka waxay ugu sheegtay abba waxay leedahay ninka hadduu rag yahay laba maado umu mid noqon karaa ama hantidii aabihii uu ka soo gaaray uu dhaqanayuu ka meel keeni ama xooggiisu wax kula imaanay midnaba kaan aan ahayn labadaasba midna aan ahayn kaas baa ceebta qabaa kan ceeb ma qabo abbaayo qalabda wiilka gashe kasoo noqaalaliya gabadha lala hadlaaya maxaa la dhihi jiray ninka hadduu maalqab yahay maxay tiri tuna nin hadduu maalqab yahay maka iyo uu taga madiine masaakiinta uu quudiyaaye adigu waxaa tahay maatallaasoo maskiin jalfiskaa taqaan nin waxay la hadlaysaa xaaji oo soo xajiyo maalqabeen eh masaakiintana aan u naxariisanin ee la hadlaysaa ninka hadalkaasay ku dhahaysaa markaa nin hadduu maalqab yahay uu taga maka iyo madiine masaakiintuu quudiyaaya adigu waxaa tahay maatallaasa oo maskiin jalfiskaa taqaanay tiri tuna waxay tiri walaalkeedoo saar soo galo gabar intuu jeclaaday intuu arkabo gabadha gacanta midigto bilaawaha suxun iskugu dhuftay haa bilaawahay suxun iskugu dhufan jireen gabdhaha saarka markay galaan miirba wiilasha ma hayaan gabadha jecel yihiin weliba markay saarka qaadayso wax xisoy hayaanba ma leh aa asagaa iska jaray marka iyada kuma dhihin laakiin asagaaba is jaray hadday iyada ku tiri hadday ku dhihin midna labaduba is jari jireen marka waxay tiri cabdigay gacantaada midig bilaawa haddaad u quurto beyley ku badani mayso bilcaan kugu raaci mayso naftay waxaan ahay bilcaane berriba kuma buuqanay banjiiftii aabbahaa ayaa barbixin bowla or macnaha banjiiftii aabbahaa hantidii aabbaha aad ka soo gaartay berri haddii bilaawahan gacanta intaad isku dhufato caawa aad soo toosi wayso berri inuu libaax duurka ku laynayaa diid haddee nin raggu ka daba dhaqaaqay ma jiree sababtaasay macnaha ugu tiraysa naagtaasna haddaad xoolo qabin saar kuguma soo raacayso laakiin haddii hantidaada ka meel keento naag walba soomaali bilaa xisaab la-aanay kusoo raacaysaa sababtaasay gabadhaa u tire waxay tiri saddex baa wiil u badan saddex baa gabir u badan saddex baa geel u badan bilow wiil waxaa u badanay tiri mid baac dheer oo isbili bannaanka iguu maraayo bartiisa la daawanayo markii buunkii la dhabo la dhabo buunkii colaad bawdhihi oo ooda beri baloobaa wiil u badan saddex baa geel u badan mid hal baac dheer oo isbili bannaanka egay marayso barteeda la daawanayo egay bure loola kaco bilaalibin garow ka dhigi baroodaa geel u badan saddex baa gabar u badan mid baacdheer oo isbili bannaanka eegay marayso barteeda la daawanayo markii buulkii la shuruo bakeeri aan xalani karin bowdhihiyo oo daberi balowdaa gabar u badanay tiri wiilka yacni wiil baarqab oo qurux badan oo reerka markay arkaan halkii soomaali ku jira holaad yar maanta dhib yar hadduu dhacona fulay aho ooda ka boodi waxba iska celin karin meesha baacda dhabrada hal geeloo baacdheer oo aad u qurux badan oo markaad aragto taniya milkii kaaga dhigaa ninkii la walba ninkii arkoba uu dhihi maanta haddii tiro waxbaa laga soo lisanay shaha hataa ana gadini karin caanaheeda baajin ah ayaa laga wadaa tan maxaa la dhihi jiray gabadhana mid arraajo gurigeeda maanta haddii la geeyo markaad barteeda maanta aragtona tan un xerigaa ku kaaga dhigaa bibidaada aad tira oo aad u jeclaato maalka badan xaantaada dhan aad ka shubto beri markii guri lagugu geeyona waxa bakerish hataa aan kuusoo karin karino waxay qabsan karto aan lahayn arraajo tan la dhaho
waa jiraan ee soomaalida way ku jiraan lagu leeyahy haddii aan ka nimaadno halkaas iyo sugaantaas ee runtii aadka u macaanayd gabadha waxaa la dhahay wiilka mararka qaarkood deegaanadan hadda aan ka hadlayno weliba iyadoo soomaalidu ay dhul badan degto gabadha habeenka koowaad ee guriga loo soo hooyo ulul baa lagu soo dhoweyn jiriyo garaac dad badan oo arrintaa dhegaystaana wax laga yaabaa inaanay rumaysanin bal arrintaas sidibay u dhici jirta in gabadh la garaaco oo lasoo aroosa qaraacda wax dhaqanoo wadanka ka jira oo haddaad jeceshahay iyo haddaad necesaba qofta waa la qaraaci jiray markaas wadda saacaddaa la jooga dhaqanka jiru ahaa hadda soo dhaqan ma jiro dhaqankii wadanka ka jira saas ahayd inay naagaha la qaraaco gabadha aroosada ahayd baa la garaaci haa waa la qaraaci habeen koowaadba habeenka koowaadba waa la qaraaci kuwa aan qaraacaynin raggana isku masale maaha kuwa aan qaraacaynin waa iska jiraan laakiin wax dhaqan u ahaa naagaha ilmaha dhaleen oo nimanka qabaan oo ilmaha dhaleen baaba la qaraaci jiray caadi taa waa qof aad muddo wada joogteen oo laga yaaba inaad wax isku khilaafteen oo carruur isu dhasheen oo muddo wada joogteen inta badan ba hadda way dhacdaa laakiin qof aan isku cusubnahay oo muddo aan jeclaa oo xoolo badan iga baxeen oo muddo aan raajicinayo caawa ii timid oo isgaranayninba seen u garaacaya maxaan isku garaacay sidayse ii aqbal inaan garaaco walaala waxa dhaqanka la yidhaha wuu iska inkaaran yahaye dhaqan la barto iska ahaa wixii marka gabadhana kibdhaha badanna kisaaniyaal bay ahaayeen kibirkeeda macnaha lagu jebinay gabadhaas inay ninkaa wiil baarqaba inuu yahay uu kulul yahay tusi naagtaas marka xaalkiisa saas qaraaca waxaasaa keenayaa marka waxyaaba ku garaacaya maxaa ka mid a ma ulba ma maradeeda ma wax yaroo iska oo aan si aweyneynba mise wax laga yaaba in si fiican qofta loo miciyo bahaljeeda la dhaha lagu qaraaci jiray naagaha ushana waa lagu qaraaci jiray labadaasba waa lagu qaraaci jiray mara ma aha waan gartay gabadhi marka maxay samaynaysaa marka la garaaco waxba waa iska aamusaysaa hadday ninkaas diyaar u tahay waxba ka qabin eg horeba waxba kama qabto waa iska bareerkeeda iska dhaqanaysaa oo qoftii xalay la garaacay oo aroosadda ahayd subaxdii markay timaado oo ma xanaaqayso oo ma dhahayso waa lay garaacay oo dhibkana lay geysto ma dacwoonayso maya hadday ninkaas nacayso laakiin way dhahaysaa oo waalidka u sheegaysaa kadibna waabay diidaysaa oo si walba haddii la yeelo waalidkii tolkii hadday isu imaadaan wax walba haddii lagu sameeyo gabdhihii baaba saar kula hadlayo waxaa lagu dhihi bacdin si walba hadduu ninkaas u yahay xaaladiisa ka baxo ninkaas dibha ugu soo laamina saar baa lagu caynay ninkii gabadhi ooday ka boodaysaa ku tilmaami kartaa gabdhihii hadda meesha ay marayso xilliga iyo hadda xilligan la joogo meesha ay joogto maxaad maxaa ku tilmaami kartaa ma gabdhaha hore oo la garaacayaba dhaqanka ku fiicnaa iyo maarata xishoodka misku hadda joogo wax isgaari karo walaal maaha berigaasay ku fiicnaayeen gabar nin isma arki jirinba wiilka adoo jecel wadanka wada joogtin in adeerkaa uu yahay aad marka uu kugu soo qaldamaynin aad adigana hawadaad ka jecesha adana hawadu kaa jecelyahay reerkiina aabbaha inuu kuu soo raadsado aad hadalba iskuma darsanaysiin waana isjeceshihin oo kor hawada inaad iska jeceshihin saarkaas ay kugu sheegaysaa taarikhtaada dhanba laakiin hadda saacadan gabar joogtaa dee allah u naxariistee waa wax ilaahay iskaga nibciyo adigu gabdhala gabdha la garaacay ma u soo taagnayd oo hadda ma dhihi ma garanaysaa adiga gabdhaad goobjoogkahayd mise sheeko baad ku maqasheen gabdhaha la garaaci jiray gabdhaha waanu soo joogay laakiin guriga lama geli jirno hadda ninka saasuu yeela saasuu yeela hadda kuma dhihi kari laakiin waanu soo joogay da'deyda gabdhihii ahayanoo la wada aroosi jiray arki jiray aa gabdhahaasa soo wada joogay oo la joogta habeenka caawa waa la dili gabadhan inta badanna wadanka annaga aan degi jirno dadka qabiilooyin iscayna ninka gabdho way cayni jireen markay ninkaas cayaan ninkaas sababtii loo caynaya waa ka goyna naagtan kibirkeeda lagu jebinaya lagu leeyahay markii ay isugu imaan jireen saarka cayihii ay u tirin jirtay baa xusan yahay markii loo soo guuriyay buu ka goynaya haa markii loo soo guuriyo wuu ka goynaya tiibuu ka goynaya hadda ninkaad caynayso heerka ogaanta alla soo marta waa kan cawadada iska celiyaa laleeyahay haa hogaas marka miyaan colaad keenayn oo marka dambe oo ay sii wada noolaadaan miyaanay gabadhii ninka colaad qaaday maya meesha baa lagu iloobiyo wixii waa iska dhaqan dhalinyaro iska ahaa wax meesha lagu iloobi gabadha reerkeeda waa horka dhaqanaysaa wiilkana waa iska daynay
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa hagaag dhegaystayaal halkaa aan kaga tallaabno xubinta waayataga xusuustood markana ku soo dhowaada xubinta googa oo ah xubinta googa oo ah xubin toddobaadla ah waxaad dhegaysataan arbacada iyo hadda kadib oo aad dhegaysan doontaan talaadada oo ay ku celis tahay foosiye cumar barre ayaa soo diyaarisay weydiinta googa soona jeedinaysa mahadsanid laylo inta aanan su-aasha googaleysiga u gudagelin gogaalaysigu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha caruurtu ay isku xujaystaan weliba markii miyiga la joogo sida kale markaan u fiirino wuxuuba ka mid yahay waxyaabaha dhaqan ahaan dadkeenu ay u isticmaalaan oo ah su-aalo miskaxiyan ah oo marka aad fiiriso mararka qaarkood aad is oran karto waa wax loogu talagalay in maskaxda qofka lagu tijaabiyo iyo garashadiisa iyo sida uu u fikirayo garaad ahaan iyo waxyaabahan la weydiinayo oo qaarkood aad isleedahay macnaha aad bay u adag yihiin laakiin qofka dhaqanka iyo deegaanka markaas uu joogo markii wax laga weydiiyo horuu kala soo boodayaa marka maadaama maanta maalinta u horreysay ay tahay dhegeystayaashu way nagala qayb qaadan doonaan gogaalaysiga aan weydiinana way kasoo jawaabi doonaan iyaga oo adeegsanaya telefoonka bilaashka ah laba kun iyo laba iyo toban meel walbo oo ay ka joogaan gobolada dalka waxaa laga yaabaa gogaalaysiga qaarkii gobolada inay ku kala duwan yihiin siday u kala yaqaanaan qof waxaa laga yaabaa gogaalaysi uu si u yaqaano in gobol kalena qofka jooga uu sida kale asna ama si kale u yaqaano marka dhegeystayaal maanta waxaan idiin hayaa gogaalaysi cajiib ah haddii aan idiin sheegana waxa uu yahay waxaad sheegtaa wax so' leh oo sar leh oo suun leh oo seedo leh oo sanuun leh oo aan ninna sooryo ku deeqin aan idinkugu celiyo gogaalaysigeenna maanta wuxuu yahay waxaan horta idinka ilaaway gogaalaysiga markii la bilaabayo qofka su-aasha qofka weydiinaya wuxuu ku bilaabaa googa qofka jawaabta sugaya ama jawaabta laga sugayo inuu ka jawaabana wuxuu yidhaahdaa cigale marka googa dabcan cigale idinka ay dhihi doona waxaad sheegtaa wax so' leh oo sar leh oo suun leh oo seeda leh oo sanuun leh oo aan ninna sooryo ku deeqin marka haddii aad marka doonaysaan inaad ka jawaabtaan waxaad jawaabaha noogu soo diri kartaan telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labaiyo toban meel walba oo aad ka joogto dalka gudihiisa waa kuu lacag la-aan marka aad duubayso codka oo aad jawaabta bixinayso fadlan iskuda inaad ka fogaatid meelaha buuqa ah si codkaagu aysan u gelin ama waxyaabo kale oo ka koreeya aysan ugu dhawaaqin oo hadhow marka idaacadda laga sii daaya aan la maqlaynin iskuda inaad istaagto meel dugaal ah si dabaysha aysan codkaaga kaaga dhexgelin aadaa u mahadsantihiin su-aasheenna gogaalaysigana maanta intaas haynoo joogto
raadiw ergo ka dhegayso mawjadda efmta ah ee idaacadda hiiraan weyn ee beledweyne iyo bulo berde maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
waa tahay dhegaystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan qaybihii dambe ee barnaamijka madadaalada ergo ayaad dhegaysanaysaan markanna waxa aad ku soo dhowaataan riwaayadda lama huraan oo aad dhegaysataan maalin walba oo axad ah kusoo dhowaada sheeko tixano ah oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan xaaladaha nolosha soomaalida haddii ay noqon lahaayeen nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqan celinta dimuquraadiyadda dowlad wanaagga iyo dibudhiska waxaa soo saaray raadihii la oran jiray irin ee wakaaladda wararka qaramada midoobey u qaabilsanaa arrimaha bini'aadamnimada magaca sheekadu waa lama huraan waxay ka hadlaysaa burburkii ku dhacay qaranweynihii soomaaliya kadib dagaaladii sokeeye ammaan darrada baahday kala dambeyn la-aanta qaxa dhaca iyo kufsiga sheekadu waxay astaan midnimo u qaadanaysaa tuulo qayaali ah oo ay ugu magacowday tubcaano oo loola jeedo tuulo barwaaqo ahayd oo ay dadka oo dhani ku wada noolaayeen iyada oo dadka aan loo kala xigsanayn qabiil iyo koox mana ahayn mid leh ciidan iyo hub waxay dadkeedu ku wada dhaqmayeen xeerar ay isla ogol yihiin tuuladaas waxay noqotay mid laga qaxo oo dadkii nabadda ku wada noolaa midba meel u jihaysto koox hubaysan ayaa halkaas waddo ka dhigatay dadkii deegaanka degganaana u diiday in si nabad ah ay u degganaadaan dadkii tubcaana ka qaxay ayaa dhibaato kala kulmay meelihii ay nabadda bideen waxaana ay bilaabeen in dib ay ugu soo noqdaan tuuladoodii si nolol cusub ay halkaa uga bilaabaan sheekada lama huraan waxay dadka u bidhaaminaysaa sida loogu baahan yahay lama huraanna ay u tahay iskaashi wadajir walaalnimo cadaalad iyo isqadarin taas oo keenaysa in dadku ay higsadaan nabad iyo horumar haddaba ku soo dhowaada qaybta shan iyo labaatanaad ee sheekada lama huraan
waa nabad jooqaay waad ogtahay xukuumada ay hayso waa aniga oo keliya waxa suuqa aadaya oo reerka oo dhan u adeegaya oo haddana aabbe iyo dhuubow cuntada u qaadaya oo beertiisii aaday ee bal adinku iiga warrama muxuu xaalkiinnu yahay iiga warran maqaayadii iyo ardo wallaahi waan isku fiicannahay waana la shaqeeyaa inkastoo aan jeclaana hawlo kaloo aniga ii gaara ila waad og tahay bini'aadamku dabac kama dhammaadee waa runta horta innaga ilaahay wuxuu inoogu gargaaray beertii iyo gargaarkii ay tubcaana inoo fidiyeen waa kaa maanta innaguna waxaan isleenahay waxaad ku jirtaan dadka ugu horreeya oo gargaar dadka la gaarsiin karo waa ilaahay xamdigiis taa waxaa iga waxaad iga warrantaa adiga dhuuw halkee xaalkiinu kala maraya bal warga sii alla ilaan dadka warka ma daayaan warba daayana anigana ma waxaa ku soo gaartay sheekadiisa uga dhex maraysa oo haddaa horta waannu isku fiicannahay wiilkaas been lama sheegay waadna ogtahay ilaa buushashley sidii aanu isku ahayn iyo siduu wiilkaasi weligay aan lahaynba uu mataqaanaa reerkayna ugu dhex jiri jiro oo inooga mid ahaa wax kalena way iska jiraan laakiinse waxaad degdegahay ma jiraan
alla dumar iyo wax qariskooda naa war jiraan saaca kaala imaane dad iyaga wax kala qarsan ma nihine wuxuu jira ii sheeg saaxiibay waa tanu saaxiiba lilaahi ahayn wada waa miyaa kala qarsan karnaa laamaya horta taa waa la igaaga daran yahay muxuu ahaa buuqa la sheegaya saaka suuqa kusoo hormaray naa waa jiraa buuqaas waxaa la ii sheegay gabar la socotay qosaskii kasoo hayaamahayey qosaskii kasoo hayaamahayay abaarta oo xoog lagu fara xumeeyey fara xumeeyey
oo dad lama soconin miyaa gabadhaawo dadkii la socday waxaa la ii sheegnay hooyadii aabaad la socdeen waxba ma tiri karinoo firood ayaa lagala baxay maxaa yeele maaha dad hubays waxay ahayd dad gaaji haba iyo abaar la ildaranoo wax kaloo ay haystaan dee maba jirinba allama kuwaan ifka ugu necbanaabaa weli meelaha ka dhow allama kuwaan ifka ugu necbanaa weli meelaha ka dhow haba isoo xusuusina kuwaas waxaan u malaynayaa kuwa dadka ku baarta meesha looga soo leexdo tubcaano waa laga yaabaa inay kuwaas yihiin shalay iyo daraat waa lagu socod waa lala hadlaayey si ay uga daa dadka dhibaatada ay ku hayr maalin walba haye saasaa laygu sheegay allah alla jirka oo dhan baa i dhaqaaqaya kow dheh maanta wax aan suuqa gada karaana ma jiraan walaalay maa ina keentid aan gabadhaa dhibkeeda soo ogaane laakiin sureerey wainaan dhaqso uga soo laabanaa maxaa yeelay maqaayadda adeegeedii baan sidaaye wainaan hadda ka soo laabanaa al waayahay walaala inu soo kaxe inu soo kaxe markaan waxyaabahaas maqlaaba beerka hay hay hay
wacalaykum assalaam war faarax bal warran galabta kaligaa baad socotaaye xaggee kaa keentaniyo galabta wax kale ma jiraane waxaan soo indhaindhaynaya daafaha tuulada aan deggannahay bal si aan u arko dhinacyada u fidayso iyo dadka nagu soo barakacay nagu soo kordhay daclada ay sii degayaan oo niiho waxaadba moodaaba inaan isku si u fakarayno kow ogooboo hadda aniga socodkaygan galabta wax kale mahayne inaan dadka daafaha magaalada soo degay ee abaaraysan xaaladooda halka ay marayso aan soo eegaan doonaya iyo niihow gabar laygu yidhi faarax dheerow waa la faraxumeeyey gabar laygu yidhin inaan soo eego ayaan doonaya waan maqlay taas waan maqlay taas waxaynay ka mid tahay waxyaabaha murugada leh ee soo maray waxaana habboon taas in wax laga qabto sidii wax looga qaban karo oon sidaa lagu sii eegna ayayla tahay arrintaas waa arrin murugada horena ii soo marta anigana dareemi karaya waxay tahay taas waa runtaaye waxaanse faarax dheerow kuu sheegi lahaa inaan ku daalay faaraxow hawshan dhinacyada badan leh taas waa run ee aynan jirin cid iigu gargaaraysa waa gartay garabna igu siinaysa oo laleeyahay wax walba isaga uun ha lala suganiyo hadda ownur midaan kuu sheego odaygii reerka ayaa tahay dhib kastoo kuugu dhacan awalbaan cididhaaf gaara kugu siinayn waxaan kuu sheegayaa ajar iyo axsanaad allaha kaa siiyo teeda kale sabar iyo dulqaadna lagu fari maayo odaygii magaalada
horta taasi waa runtaa faarax dheerow haddase waxaa loo baahan yahay in kol haddii akhyaar badan iyo dad badan oo waxgarad ahi ay ku soo laabteen deegaanka waxaa lagama maarmaanay in hawsha la kala qaybiyo oo qalaba halka ay ku habboon tahay ay wajahdo waa runtaa wayna imanaysaa middaas maxaa yeelay waxaan aragnaa intaasi loo baahan yahay oo deegaankan u gudbaya degmo iyo gobol iyo wax ka sii weyn markaasna loo baahan yahay maamul dadka ay ka wada qayb galaan oo u adeega faarax dheerow waa middaas midda saxda ahi haye waxaana filayaa in dadkeennu sidaas fahamsan yahay gartay oo ay dadku u bislaadeen waxyaabo badan oo horumarkooda ku xidhan waa gartay koodhe waxaan dareemay oo yaal nidaam darro aan lagu dhammayn karin guddiyo badan oo la magacaabo iyo xeerar qadiimi ah oo aan wax lagu dhaqi karin qaarkood dadka qaarna ay sidaas ku dheggan yihiin iyagoo ku marmarsoonaya inay yihiin laga maarmaan
faaraxow horta waa runtaayo kuwa qaarkood waxayba keeni karaan xitaa cadaalad darro waa gartay taasuna waxay u badan tahay xeerarkii hore oo lagu sii dhaqmo lagu soo dhaqmo waa gartay hayo waxaanba la yaabaa mararka aan maqlo xeerarka nabadda qaarkood in intii dembiye waaweyn dadka laga galo haddana la yidhaahdo xaladhaliha laga noqdo
horta taasi way fiican tahay sababo macquula ayayna ku timid faaraxow waxay ku timid arrintaasi iyadoo dagaallo lagu kala hari waayey loo daliishaday taasina ay keentay in lagu kala samra sidaa oo nabaddii sidaa ay ku timaado waxaase jira awnuuro kuwo waddo uun ka dhigtay kuna talagelay inay wax ku dulmiyaan kuna qarribaan kadibna daliil u keensada ma garatay muddo lix iyo toban sano ah ka badan ayaan maamul la'nahay waxaan la daliishadaa mahamaayo dhammaantood subaga oo mid laga taga aanay jirin mafahamte inkastoo mararka qaarkood la gaaro xabad joojin ku meel gaara oo iyadoon markay doonto markay doonto iska bilaaban karta
horta faaraxow wax badan baa niyo isdhex yaacay oo la kala garan la'yahay waxaas soo isdhex yaac waxaa la dagaalamay anagu wadde waxaa loo baahan yahay in la kala saaro xeerkii soomaalidii hore iyo qabiilku lahaa midda haatan casriga ah oo layska daba wado laguna sheegayo waa iswaafaqsan yihiin ilaahay amarkiisa oo haddana meel ay ku roon yihiin lala'yahay hortaas aad ayaan kugu waafaqsanaya maxaa yeelay badi xeerarkaas ma laha wax damaanad ah maba lahaba waxayna ila tahay anigu in xoogga aan saarno maamul ay bulshadu ka wada qayb galaan damaanad rasmi ahna loo sameeyo asa kaasoona ku adeegin qabiil iyo qoloqolo aan u adeegin kana reeban bannaankana ka yaala taas ayaa lagu gaari karaa waxa aan doonayn oo aan rabno faarax dheerow horta waa inaannu taas falkeeda galnaa sidii aan taas ku xaqiijin lahayn innagoo ka bilaabayna bulshada aan horseedka u nahay waa kugu raacsana taas waana wax aan doonayno iyo nidaamka aad u baahannahay waa laga maarmaan aan la kaashano dad badan oo roble ka mid waan u tagna
baardheere waxaad idaacadda ergo ka dhagaysan kartaa efemta raadiyo markabley maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel ma jiro noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee rediyo ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
ergawaa ergadaadii ergawa